bismillaahi raxmaani raxiim waa shanta bisha lixaad sanadka laba kun toddobiyo tobanka qodobada wararka habeenimo ee rediyo muqdishona waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa shir guddoomiyey kulan hay-adaha amniga iyo cadaaladda qaranka kaasi oo laga soo saaray go-aano la xidhiida in si deg deg ah loola dagaalamo warqadaha been abuurka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta soo xiray doodcilmeed ku saabsanayd kaalinta ay haweenku ku yeelanayaan siyaasadda dalka marka la gaadho doorashada qof iyo cod maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dhegaysiga dacwad loo haysto laba askari oo lagu eedeeyey dilka wasiirka hore ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka warbixisay siyaasadda qaran ee ku waajahan horumarinta dhallinyarada lix kun oo neef oo lo ah ayaa waxaa laga dhoofiyey dekadda weyn ee magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kuwaasi oo loo dhoofiyey waddammada carabta ismaqal wanaagsan warkiioo fidsan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa shir guddoomiyey kulan hay-adaha amniga iyo cadaaladda qaranka kaasi oo laga soo saaray go-aano la xidhiidha in si deg dega loola dagaalamo waraaqaha been abuurka sida warbixinta warkan uu ku hayo cabdishakuur cali axmed shirka hay-adaha cadaaladda iyo amniga waa shir bilo ah oo diiradda lagu saaro sidii dadka soomaaliyeed ay u heli lahayeen cadaalad hufan labada hay-adood waxay ka shaqeeyaan fulinta sharciga dalka waxaana shirka ay yeesheen goobjoog ka ahaa wasiirka cadaaladda wasiir ku-xigeenka amniga gudaha xerilaalyaha qaranka taliyaha booliiska iyo saraakiil kale oo ka tirsan labada hay-adood waxaana shir guddoominayey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka doctor ibraahim iidle suleymaan xeeraalyaha qaranka doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in shirka uu ka soo baxay in si wada jir ah tallaabo adag looga qaado ciddii lagu helaa samaynta waraaqa been abuur ah waxaan rabaa inaan anigu waxyar ka hadlo oo keliya qodobadii maanta looga hadlay qodob ka mid ah islamarkaasna aan iclaamino in ay ka soo baxday shirka waxaa la yidhaahdo la dagaalanka dembiyada been abuurka ku salaysan dembiyada dukumentiga ama dukumentiga been abuurka ku salaysan oo runtii aad ugu baahsan dalka waxaa la isla qaatay in sida uu sharcigu qabo loola dhaqmo hadda wixii ka dambeeya waxaan amraynaa in dhammaan cid kasta oo ku lug leh faldembiyeedyada foojariga ama been abuurka ama xamar looga yaqaano cabdalla shideeyaha in laga bilaabo maanta horena loola dagaalami jiray haddana uu bilaabmayo olole looga hortegayo wax alla iyo wixii ku lug leh faldembiyeedyada noocaas ah waxaana lagula isticmaali doonaa sida uu qabo xeerka ciqaabta wasiir ku-xigeenka amniga cabdinaasir saciid muuse ayaa dul istaagay ahamiyadda ay leedahay in labada hay-adood ay ka shaqeeyaan dhaqangelinta go-aanka la xidhiidha ka hortagga waraaqaha been abuurka ah iyo in laga shaqeeyo in dadka soomaaliyeed ay helaan cadaalad hufan waxaan isku raacsannahay shacabkeena soomaaliyeed inay cadaalad helaan cadaaladoodana aan ka wada shaqayno sidaasay ahayd shirkaan macnaha maanta saacado badan u fadhinnay arrinta maanta laga hadlay shirka ugu muhiimsanaa waxay ahayd arrinta waxa weeye dukumentiyada feega ah oo aan waxba ka jirin la samaysanayo taas annagoo dhan isku wada raacna in meel looga soo wada jeesto wasaaradda amniga anoo magaceeda ku hadlaya oo taliyihiina nala joogo waxaan rabnaa inaan meel uga soo wada jeysano dadka qowlaysatada ah guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirka cadaaladda xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in maxkamaduhu ay muhiim tahay inay iska ilaaliyaan waraaqaha been abuurka ah qofkii laga sii daeyo maxkamada iyo qofkii oo lagu qabsadaba dembi haddii ay noqoto dokumentigii oo lagu lagu soo eedeeyey mase dembigaas daraaddiis looga xiray document oo qaldan mase been abuur xugunku wuxuu noqonayaa xugun oo khatar ah sidaas daraaddeeda maanta waxaan isku buraarujinay documentationkaas noocaas ah in laiska eego markii maxkamadaha la keeno doctor ibraahim iidle suleymaan oo shirka guddoominayay ayaa tilmaamay in labada hay-adood ay ka wada shaqaynayaan sidii kama dambeys qof walboo soomaali ah uu heli lahaa cadaalad howlaha sharci fulinta iyo hay-adaha qabta ee, sharci fulinta si ay u suurado kama dambaysta in qof kasta oo muwaadin ah oo soomaaliyeed uu helo adeeg cadaaladeed oo hufan oo ku yimi hab sharci ee, iyadoo la dhowraya sharciga ee, hay-adaha sh- em, sharci fulinta ay ka duulayaan sharciga marka iyadoo ay isu dhan yihiin hadday yihiin em, birayskii xeer ilaalintii wasaaraddii cadaaladda wasaaraddii amniga iyo hay-adihii kale ayay dhammaantood ka soo qayb galeen waana wax eh, maadaama aanay jirin dhammaystiranka uu ilaahay keliya uu leeyahay ma loogu talagalay bil walba in lagu saxo wixii qa- eh, qabyo ahaa cabdishakuur cali axmed warbaahinta qaranka muqdisho wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ayaa maanta soo xiray dood cilmiyaad ku saabsanayd kaalinta haweenka ay ku yeelanayaan siyaasadda dalka marka la gaaro doorashada qof iyo cod deeqa abu korjiino ayaa tafaasiil warkan ku saabsanay noo haysa muhiimadda dood cilmiyaadkana ayaa ahaa haweenka soomaaliyeed siday qayb uga noqon lahaayeen asxaabta siyaasadda marka uu dalka gaaro doorasho qof iyo cod iyadoona sidoo kale lasoo bandhigay muuqaalo looga hadlaya ahmiyadda dood cilmiyeedka iyo wasaaradda shaqooyinkii u hirgalay cali maxamed nuur oo ku hadlaya afka asxaabta siyaasadda ayaa sheegay in dood cilmiyaadkan uu yahay mid muhiim ah ka asxaab ahaana ay soo dhoweynayaan islamarkaana taasi rajo gelin karto in dalka uu gaaro doorasho qof iyo cod aada iyo aada baan u soo dhaweyneynaa uguna faraxsannahay doorka hadda wasaaradda arrimaha guduhu ay farta noogu fiiqayso iyo tilmaamaha ayna siinayso iyo riboorada ay soo bandhigayso aada baan u soo dhaweyneynaa annagu haddaan nahay bahda axsaabta siyaasadda hadda aan weli sharciyaddii helin laakiin aan rajeynayno
guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gabale oo ka qayb gasha dood cilmiyeedka ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ka codsatay in haweenka soomaaliyeed door laga siiyo shirka dib u heshiisiinta ay wasaaraddu qabanayso quruxdii soomaalida iyo sharaftii soomaalida iyo qarannimadii soomaalida iyo macaankii dowladnimada intaba gabdhaha soomaaliyeed horseeday u yihiin amniga iyo dib u heshiisiintana ayaga la-aantood ma fuli karto mana hirgeli karto waxaan codsanaynaa xubnaha shirka dib u heshiisiinta looga hadlaayo oo looga tashanaayo aayaha soomaaliyeed iyo sidii soomaaliya dhibaatada uga bixi lahayd in gabdhuhu ay boqolkiiba konton ay ka noqdaan si loo helo bulsho caafimaad qabta oo ka fiyoon dhinac kasta si loo helo cabdi faarax juxa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya oo dood cilmiyeedka soo xira ayaa sheegay in wasaaradda ahmiyadda koowaad ay siinayso haweenka doorkooda lana gaaro wakhtiga geedi socodka xuquuqda dumarka gabdhaha soomaalidana waa loo baahan yahay in nolosha soomaalida oo dhan ay ka dhex muuqdaan hadday siyaasadda tahay iyo talada dalka hadday tahay midda dhaqanka hadday tahay midda bulshada dhinac walba waxaa loo baahan yahay inay fadhiyaan miiska wada tashiga because waxa la go-aaminayo oo laga hadlayaa waa wax saameynaya noloshooda iyo gurigooda iyo mustaqbalkooda saameynaya waxaa noloshaada saameynayana inaad goobjoog ka tahay waa muhim wey taladeedana aad leedahay Eh, marka gabdhuhuna eh, anu waxaan qabaa dadka soomaalida ahi eh, ma aha dad gabdhaha buursada ama yasa ama hoos u dhiga dhaqankeenna maaha gabdhaha soomaalidu weligood waa loo haweynaa bulshaday ka mid ahaayeen haldoor bay ka ahaayeen gabdhaha soomaalidu meel la quursado soomaalida soomaalida kama aysan mid ahayn marna deeqaa uu karjiino warbaahinta qaranka muqdisho
maxkamadda ciidamada qalabka shide ee soomaaliya ayaa u fadhiisatay dacwadda loo haystay laba askari oo lagu eedeeyey dilka wasiirka hore ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska ibraahim guudle isaaq ayaa faahfaahinta warkan ku saabsan inoo haya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta mar kale u fadhiisatay dacwadda loo haysto laba eedeysan ah oo kale ah dable axmed cabdulaahi cabdi ciidiid oo ka tirsan ciidamada badda ee ilaalada xeebaha kana mid ahaa ilaalada gaarka ee hantidhowrihii hore ee qaranka iyo sidoo kale saddexe alifle cusmaan salaad barre oo isagana ka tirsan ciidanka asluubta soomaaliyeed kana mid ahaa ilaaladii gaarka ee hantidhowrihii hore ee qaranka oo labadaba xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabkii sida ay kusoo eedeysay dilkii wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya eedeysanaha koowaad ayaa xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida waxa ay ku eedeysay dembiga ah in uu dilay marxuuma cabaas cabdulaahi sheekh siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii shanaad labada kun toddoba iyo tobanka waxaana sidoo kale xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida eedeysanahan ay ku eedeysay in uu sameeyey iskuday dil taariikhdu markay ahayd siddeedii labaatankii bishii afaraad labada kun toddobiyo tobanka eedeysanaha labaad ee xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida waxay ku eedeysay dembiga ah waajib gudasho la-aan waxaan lagu eedeeyey in uu eedeysanaha koowaad uu la saarnaa gaariga marka uu dilayay wasiirkii hore ee howlaha guud sida ay sheegtay xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida xarunta maxkamadda oo ay ka socotay dhegeysiga dacwaddan waxaa ku sugnaa labada eedeysane iyo abuukaatayaasha u doodaya eedeysanayaasha oo gaarayay ilaa iyo lix abuukaate waxayna soo jeediyeen in la kala saaro eedaha loo haysto eedeysanaha koowaad oo laba ah maadaama falalka lagu haysto oo ay dhaceen laba waqti oo kala duwan sida ay qareennada ku doodeen waxaana sidoo kale xubno ka socday xeerlaalinta guud ee ciidamada qalabka sida oo iyaguna goobta ku sugnaa ay iyaguna sheegeen in maadaama eedeysanaha koowaad labada dembi ee loo haystaba oo isagu geystay waqtiyo aan sidaas u kala dheerayn hal mar la isku qaadi karo waxaa sidoo kale joogay markhaatiyaal ilaa afar gaarayay waxaana sidoo kale goobta la keenay qiraalka eedeysanaha koowaad caddaynta eedeysanaha labaad iyo qoryihii ay wateen eedeysanayaasha maxkamadda maanta la horkeenay iyo sidoo kale waardiyihii la socday wasiirka howlaha guud ee dibudhiska wakhtiga dilka uu dhacayay maxkamadda oo ahayd mid furan oo dadweynuhu ay kasoo qaybgeli karaan ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute waxa uu amray in maadaama markhaatiyaasha qaarkood aysan maxkamadda hor imaanin iyo cadeymo kale oo weli ay baaritaano ku socdaan dib loo dhigay dhegeysiga dacwadaha loo haysto labadan eedeysane aada buu mahadsan yahay ibraahim guulle wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda soomaaliya ayaa ka warbixisay siyaasadda qaran ee ku waajahan horumarinta dhallinyarada soomaaliyeed khadiijo maxamed deeriye wasiirka wasaaraddaasi ayaa ka hadashay arrimaha ku saabsan horumarinta dhallinyarada
aasaaska siyaasadda qaran ee dhallinyarada soomaaliyeed waa xoojinta waxbarashada tababarada xirfadaha shaqo abuurista ka qaybgalka dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada nabadda iyo nabadgelyada xoojinta isdhexgalka bulshada caafimaadka iyo tayeynta nolosha ilaalinta iyo ilaalinta dhallinyarada soomaaliyeed wacyigelinta iyo wixii lamida dowrka culummada soomaaliyeed oo aada muhiim ugu ah maadaama ay yihiin hanuuniyaasha bulshada soomaaliyeed halkan uga wada tacsiyeyno qur-aanna ugu wada aqrino inuu ilaahay u naxariisto labadii ciyaartooy ee ex control jidhka ceelasha ama afgooye oo ku dhaawacmay mid ka mid a ayaa xalay geeriyooday cumar amiin cumar sumbaawi waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto asagay intii kaloo dhi dhimatay gadaashiisna ilaahayna mafidneeyo inta bugta allah caafiyo
wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ayay ahayd isaga ayaa ugu dambeeyey warkeennii habeennimo oo aad ka dhageysanayseen akhyaarta awada nagala xidhiidha radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciddii warkeenna uu sheego waxaa inoo madala webbagekeenna radio muqdisho dot net